halkani waa beerta lagu nasto ee bark lake park ee countiga fairfax ee gobolka virginia waxaa isugu yimid waalidiin soomaaliyeed iyo siyaasiyiin kala duwan oo gobolka ah axmed mahdi xuseen oo ah soomaali muddo ku noolay gobolkan ayaa madasha kaga dhawaaqay inuu u sharaxan yahay kursi ka tirsan guddiga maamulo iskuulaadka ee countiga fairfax axmed xuseen oo la soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegaya inuu ka fakerayo sidii uu horseed ugu noqon lahaa isbeddel ku yimaada habka waxbarashada countiga oo hoos uga sii dhacayay sidii uu ahaan jiray waxaa igu dheliyey markaan arkay baahida taalla ama ha noqoto dadka imigranka ah ama ha noqoto muslimka ama soomaaliba ha noqoto carruurteennii iskuulladeennii dhibaatadan ka haysato oo sistamkii tacliim isbedelayo waxaan is idhi maadaama aan isku tuhmayo inaan ka qayb qaato halgankaa lagula jiro tacliinta dibna loo eego kurkunka ardayda wax lagu barayo virginia oo kaabiga ku haysa magaalada caasimadda ah ee washington d c waa mid ka mid ah gobolladii ugu horreeyey ee ay soo degeen soomaalidu dabayaaqadii toddobaatameeyadii qaar ka mid a waalidiinta halkan jooga ayaa ubadkii ay halkan ku dhaleen amaba ku koriyeen waxa ay maanta yihiin waalidiin ay iskuullada countiga u dhigtaan carruurtoodu xaaladda ilmaha noo kusoo qoreen isbeddel badan baa ku yimid marka waa khasab haddaan rabno inaan waddankan caruur farsanno oo ku noolaanno inaan ku lahaano wakiil annaga sida noo kale u fikirayo boorarka iyo muxuu ahaa meelaha go-aanada loo gaaro caruurtanada ee saameynaya inkastoo aan lahayn tirada saxda ah ee soomaalida ku nool gobolka virginia haddana waxaa la aaminsan yahay in ay gaarayaan kumanaan qof ma jiro qof soomaali ah oo la doortay oo ka tirsan laamaha dowladda ee gobolka virginia haddii uu guulaysto axmed xuseen waxa uu ballan qaaday inuu la iman doono waxqabad ka turjumaya baahida waalidiinta ay ubadkoodu dhigtaan iskuullada countiga macallin keliga wax ma bari karo ardayda waxaa weeya tacliintu waa waalidka iyo iyo macallinka beri ka dhexeeya marka anigu waxaas leeyahay waxyaalaha igu horreeya wax ka beddelo inaan eegno imtixaanadan ardaydu galaan oo iminka aad iyo aad u sii dhacayay dhaqaalaha iskuulka lagu bixiyo oo fara badan oo haddana aan laga helayn wax rasalt ah iyo dhismaha iskuullada oon dhammaan oo ardaydu ku jiraan meelo tembreriya iyo bolosiga lagu maamulo ardayda iyo iskuullada oo runtii iskuullada dhammaantood si loo wada lagu wada isticmaalay marka waxaas leeyahay inaan ka qayb qaato in wax laga bedelo balisiga guud ee iskuulka lagu maamulo si macallimiinta iyo ardayda iyo waalidkooda uga qayb qaataan dibudhista soomaalida oo lagu tiriyo bulshooyinka dhowaan soo galay maraykanka ayaa ah kuwo dadaal badan ku bixiya inay ka mid noqdaan dadka la doorto ee gobolladooda waxaana jira ku dhowaad labaatameeyo ruux oo ku jira baarlamaanada gobollada minnesota ohio maine iyo gobollo kale oo maraykan ah haddii axmed xuseen uu ku guulaysto kursiga guddiga maamulo iskuulaadka countiga fairfax ee dhacaysa toddobada bisha nofembar ee sannadkan waxa uu noqonayaa soomaaligii ugu horreeyey ee laga doorto gobolka virginia